bsmi اllahi الرحmn الرaحim alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximh اllah taعalى baabu ma jaءa fي fadli الmadina madiina fadligeeda wixii kusoo u yimid cadayntiisiibu u baab yahay qala xadaثna qtaybaة bnu saciidi wahuwa abu rajaء albaqlaniyu qala xadaثna اllayثu can sacيid bni abi saciidi اlmaqburiy can camr bni sulaymin الzuraqiy can caasim bni camrin can caliy bni abi طaalibi qaala kharajna maca rasuuli اllahi sal ly slama nebigaan la baxnay xataa idaa kaana markuu nebiga ahaa bixarati suqyaa meeshaas allatii taa oo kaanat lisacd bni abi waqaas u sugnayd waa meel markaa sacad uu dhul ku lahaa oo u dhaxayso madiine iyo waadi safraa ayay u dhaxaysay faqaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi iitunii biwadu'in biyo weyse qaad ii keena aan ku weysaysto fatawada-a nebigu waa weyse qaatay uma qaama waa kacay fastaqbala alqiblata qiblada ayuu u jeestay faqaala wuxuu yidhi allahuma ina ibraahiima allahuma yaa allahu allow ina ibraahiima ibraahim kaana wuxuu ahaa cabdaka addoonkaaga wakhaliilaka wadaygaaga wadacaa liahli makata reer maka ayuu wuxuu ugu duceeyey bilbarakati barako wa ana aniguna cabduka addoonkaagaan ahay warasuuluka rasuulkaaga adcuuka liahli lmadiinati reer madiina ayaan kuu baryayaa an tubaarika lahum inaad u barakayso fii muddihim koombadooda mudkooda inaad u barakaysid wa saacihim iyo suuskooda mithlay maa shay labalaadkiis yacnii mithlay maa shay mid lamida labalaadkiis liahli lmadiinati usugnaadayoo macal barakati barakadii la jirkeeda barakatayni laba barako yani meeshii hal maka ay ka haysato laba uga dhig madiino qaala hada xadiidun xasanun saxiix marka dee meeshaa waxay tusaysaa madiine fadligeeda mar haddii nabiga sal ll cl slam uu u duceeyey ayb qaala hada xadiidun xasanun saxiix tuxfat lashraafka xadiidun saxiix bis buu dhigaya iyo laba nusqo nusqada mubaarak fuuri iyo laba kale ayaa marka xasanun ay la socotaa qala wfi lbaabi can caaishata wcabdillahi bni zaydi waabi hurayra qala xadaana cabdullahi bn abi ziyaad qala xadaana abu nubatata yunus bnu yaxya bni nubata qala xadaana salamatu bnu wardan an abi saciidin can abi saciid bni اlmucallى can caliy bni abi طaalibi wabi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam maa bayna beyti gurigayga iyo wa minbari iyo mimbarkayga inta udhaxayso rawdatun ayaa ah rawda beer min riyaadi اljannati jannada beeraheeda ka mid ah marka gurigiisa dee qolka caa-isha uu deganaa iyo mim iyo iyo iyo mimbarka nebiga inta u dhaxayso isaga mimbarkiisa iyo gurigiisii caa-isha inta ku aadan oo dhulkaa u dhaxayso ayaa waxa ah waxa ay tahay rawda min riyaadi اljanna waa beer jannaad marka culimada qaar badan waxay leeyihin waa daahir arrintaasoo qeyb jannada ka miday dhulkaas uu noqonayaaba waa laqeyb jannada ka midaba waay sida daahirka ah bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin dee asbaabihii jannada lagu galaayey iyo ayaa meeshaas aada yacnii ugu muuqato oo waa dhul marka kheyr badan oo cibaadada lagu sameeyaa ay aada u badan tahay taa marka waxay keenaysaa in markaasi macnaha saas uu yahay laakiin sidaas haddii la dhaho maka ooba ka badan oo ka mudaacafo badan saas lama dhihin marka macno gaara inuu jiro waayo meeshaas marka ilaahay uu geliyey dhulkaas weliba qeyb masjidkii ka mida ayb sidaasoo ay tahay marka haddii marka safka hore iyo iyada yaa fadli badnaanaya marka salaada la joogo dabcan de safka hore fadli badan lanna mimbarkii hore meeshuu ahaa iyo hadda mimbarku xoogaa waa kala mimbarkan baad moodaa inuu hore usoo dhigan yahay marka safkii hore rawdadii ma noqonayo marka haddii marka salaad la dukanayo inaad rawdada iska joogto oo aad yacni fadhiso iyo inaad safka hore aaddo oo aad salaadii marka u aaddo tee e, fadiilada safkay ku jiraysaa kan hore ayb meeshanna iyada macno kaley leedahay oo markaa de in ama qofku ku cibaadaysto oo qur-aan ku akristo oo uu yacni ku dadaalo waa way tahay ayb qaala hada xadiidu غariibu min hada اlwجhi qala xadaثna mxamed bnu kamili اlmarwaziyu qala xadaثna cabdالcaزiiz bn abi xaazim الzahid can kahiir bni zaydi can اlwaliid bni rabax ayb xadiidka hore markaa dee siyaabo kala duwan buu u yimid duruq badan ayb marka wuxuu yihi can kahiir bni zaydi can اlwaliid bni rabax can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaala maa bayna beyti wa minbari rawdat min riyaadi اljanna ayb isnaadkan hadda waa xasan liajli kahiir ibni zayd iyo alwaliid bnu rabax labadaba waa saduuqaani xasana alxadiid ayb qaala wabihada اlisnaadi can الnabiy sal ly slama salaatun salaad fii masjidii masjidkayga dhexdiisa lagu tukado haadaa oo kan ah khayrun wuxuu ka khayr badan yahay min alfi salaatin kun salaad fii maa siwaahu wuxuu isaga kasoo haray dhexdiisa lagu dukado min almasaajidi oo masaajida ah ila almasjid alxaraam masjid ulxaraamka maahan yani salaad lagu dukado masjidunabowiga wuxuu ka khayr badan yahay salaad masaajid kale lagu dukado kun jeer marka laga reebo masjidulxaraam oo masjidulxaraamku muxuu dheeryahay masjidunabowiga boqol salaadoodu dheeraanah leanna salaad meel kale lagu dukado iyo midka masjidulxaraamka lagu dukada maka boqol kunay isdheer yihiin madiinana kun bay dheer tahay meel kale wuxuu lagu dukado marka boqol salaadood baa madiina masjidka maka masjidulkacba ou dheer yahay masjidunabowiga ayib meeshaa marka waxaa laga qaadanaa cibaadadii iyadoo ay hal nooc tahay haddana amaakinta iyo meelaha lagu cibaadaysanayo waa ku kala ajar badnaa kartaa oo hadda salaad aan masaajidkan ku dukanno iyo midkaan ku dukanno xaramka isku mid maaha iyadoo salaaddu ay salaad un tahay oo aada gudanaysid wixii ilaahay ku amray taasna marka warabbuka yakhluqu maa yashaau wa yakhtaar dadka qaar waxay moodayaan masjidunabowiga kunka salaadood ajrigeeda wuxuu inuu u yeeshay kownuhu qabru kownu qabri nabiyi sal ll ly slama cindahu qabriga nebiga inuu meesha u dhow yahay darteed laakiin sidaas maaha leanna nebiga isagoo noolow sheegay soo maaha inta aanba qabriba loo samaynin isagoo nool ayuu yidhi salaad masjidkaygan lagu dukado kun meel kale lagu dukado ayay u dhigantaha marka fadiiladu qabla wujuudi alqabri waa jirtay marka nacam qabrigu ma soo kordhinin fadiilada xoogaa dadka marka ay sidaas la tahay ma fahm waxba ma fahmin waxba ma fahmin leanna markan uu sidan dhahayo ma dhihin nebiga markaan dhinto kadib ma dhihine markuu joogay xataa salaada saasaa loola soo aadayey masjidkiisa qaala hada xadiidu صaxiixu waqad ruwiya can abi hurayrata can الnabiy sal l slam min gayri wajhin masjidka marka la leeyahayna marka waa masjidu nabowiga waay maaha madiinoo dhan ma aha waa masjidu nabowiga masjidka marka nabowiga ah intii nebiga uu ogaa keliya maaha xataa haddii la ziyaadiyo culimadu waxay yidhaahdaan almasiidu calayhi fii xukmi lmasiidi shayga lagu ziyaadiyey wuxuu la xugun yahay shayga la siyaadiyey xukunkii ou lahaa oo cumar radia allahu canhu baa wuxuu yidhi masaajidkan haddii la fidiyo ilaa sancaa alyaman la gaarsiiyo salaadii lagu dukadaa waa kun meel kale lagu dukado yani mar haddii masaajidka safka hore sufuuftiisii lagu daba qabto ee la weyneeyo meel kastoo la geeyaba ajrigii waa la waa la helaa maxaa yeelay magacii masjidu nabowigii waa waa taagan yahay waa qabaa laakiin xaramka madiina xaggee ku egyahayn xaramka madaniga a laba buurooduu nebiga ku calaameeyey oo wuxuu yidhi almadiinatu xaramun maa bayna caa'irin ilaa thawb labadaas buur ayuu calaamad uga dhigay nebiga sal l haddii marka masaajidka la dhaafiyo lacalla oo uu ziyaadadiisu xagga kale xaramka uu u dhaafo inta dambe xaram ma noqonayso laakiin salaada marka laga hadlaayo fii xukmi lmasiid ayb qala xadaثna mحamed بn bashاar qala xadaثna mعaad بn هisham qala xadaثnii abi wahuwa hisham bn abi cabdالlahi الdastuwaaي can ayuba can naaficin can ibni cumara qaala qala rasuulu الlahi sal اه l slm man istaطaaca qofkii awoodo an yamuuta bاlmadinati inuu madiino ku dhinto falyamut bihaa ha ku dhinto ay fiiha fainii anigu ashfacu waan u shafeecayaa liman yamuutu bihaa qofkii madiino ku dhinto waa u shafeecayaa buuri xadiidkanna waa xadiid saxeixa kanna marka wuxuu tilmaamayaa fadiilada ay madiina leedahay oo shafaacada nebigaa lagu helaa sala allahu calayhi wasalam ayb oo xadiidka abi saciidna waa imaan doonaa marka adduunyo yari iyo inuu uga cararo isuu heli karo inuu madiino ku noolaan karo qofku inuu adduunyo yari iyo uga soo ordo oo uu markaa adduunye badsi uu uga baxo magaaladii rasuulka sal ll ly slam ma fiicna laakiin iyadoo haddana ajrigeedu uu sidan yahay saxaabadii ka baxday maxaa la dhahaa cali waat waa ka baxayoo kuufo waa ka ku dhintay kuufo xaggeeda aaday ibnu mascuud kuufou aaday abu muusa alashcari saxaabada qaarna shaam masar basra kuufa ayay wada galeen khuraasaan dhulkaas oo dhan iyaga marka maxaa yacni miyaynan xadiidkan iyagu soo warinin culimada marka waxay leeyihiin sabab iyo maslaxo ay isleeyihiin wax ka badan ee middan ayaa oo idinka tan shafaacada mid idinka idin gaara waayo laakiin maslaxo caamay ka feeriyeen oo saxaabadii magaalooyinkii muslimiintu ay qabsadeen oo magaaloobay oo dadkii muslimiinta ahaa ay degeen dad diinta baray u baahnaayeen marka intay ka tageen madiine ayay magaalooyinkaas ay degeen liajli inay dadka diinta baraan oo ay diintii faafiyaan marka diinta faafinteeda iyo bariddeedana maslaxo caama waaye iyaga tooda hadday fiirsa lahaayeen maslaxada caamka ayaa meesha ka bixi lahayd saa darteed marka yacni caynulfiqhi ayay marka ku dhaqmaayeen asxaabta rasuulka ayb leanna nafciga cibaadaadka waxna waa mutacaddi midna waa qaasir hadday hadda ayagu madiine isaga cibaadaystaan iyagay qaasir ku tahay ku gaaban tahay oo iyaday iyagay waxay ku tahay mid ku kooban laakiin nafciga ibaa yacni waxbaridda iyo cilmiga iyo dacwada iyo waa nafci caama waay ummad badan ay ka faa'iideysanayso ayb qaala wfi lbaabi can subaycata binti اlxaariث alaslamiya qaala hada xadiiثu xasanu صaxiixu غariib min xadiiثi ayuba الsakhtiyaniy qala xadaثna mحamed bn cabd اlأclى qala xadaثna اlmctamir bn sulayman qala samictu cabdالlahi bn cmr can naafici can ibni cmra ana mawlaata lah addoon oo isagu xoreeyey ayaa atathu u timid faqaalat waxay tihi ishtadda calaya zamaanu waqtigii baa igu adkaaday wa inii uriidu waxaan rabaa anigana an akhruja ila alciraaq inaan ciraaq iska aado xoogaa wadcigaa igu xumaaday magaaladii waa igu adkaatay inaan ciraaq iskaga baxaan rabaaye bal ka waran qaala wuxuu yidhi fahallaa ila shaami oo maadaadba meel aadaysid maad shaam aadid ardi lmanshari meesha dadka lagu ururinayo qiyaamaha ka hor wasbirii iska sabar buu yidhi lakaaci yaa lakaaci lakaaci marka macnaheedu waa min baabi alinkaar ayuu u yidhi hadda cay kama wado lakaacina marka macnaheedu waxay tahay yacni middaan xumay middaadan xumay waay macnaheeda marka lakaaci iyo lukac nin haddii uu yahayna lukac baa la dhahaa haddii ay haween tahayna waxaa weeyaan lakaaci baa la dhahayaa waa facaali iyo fucal washaaca fii sabidukuuri fucalu nimanka marka la caynaya marka wasniga fucal ayaa lagu keena qudar wahaakada lukac ayaa la leeyahay khubad haddii laakiin haween ay tahay khabaati lakaaci sidaas waa marka luqada carabiga isaga maadaama de addoon ou xoreeyey ay ahayd canaan uu ku leeyahay maadaama uu canaan ku leeyahay buu hadalkan uu yidhi min baabi alinkaar buu u yidhi laa lidilaalati calayhi calayha fa inii samictu rasuula llahi sal l slam yaquulu nebigoo dhahayaan maqli man sabara qofkii ku sabro calaa shiddatihaa madiine adaygeeda wala'waa'ihaa iyo yacnii masaa'ibteeda ku sabro shiddadeeda kuntu lahu waxaan u noqonayaa shahiidan markhaati baan u noqonayaa ow shafeecan ama mid u shafeeco yowma alqiyaamati marka iskaga sabar ninkii ku sabro nebigu wuxuu yidhi anaa u noqonaya markhaati ama mid u ergeeyaan noqonayaayo marka isaga sabar nin kalena sidoo kale abu saciidin alkhudri waa tii uu sidaas ku yidhi ilmihii baa igu batay yuu yidhi sicir barar baa maga yaa ka dhacay shaqo male carruurtiina waa igu bateen inaan iska guuraan rabaa oon ka tago iska sabar buu yidhi nebigan waxaan ka maqlay laa yasbiru calaa la'waa'ihaa axadun qof kuma sabro madiine shiddadeeda iyo masaa'ibteeda iyo waxyaabaha ilaa kuntu lahu shafiican yowma alqiyaamati qala wfi lbaabi can abi saciidi wasufyaana bni abi zuhayr wasubeycata alslamiya qala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariibu min xadiidi cubayd illahi qala xadaana abu saa'ib salm bnu junaadata qala xadaana abi junaadata bnu salmin wahuwa suwaa'iyu saduuqu lahu aqlaaq tirmidi un baa u wariyey can hishaam bni curwata can abihi can abi hurayrata qaala qala rasuulu lahi sal l slam aakhiru qaryatin qarya midda ugu danbayso min qura lislaami magaa islaamka magaalooyinkiisa kharaaban inay kharaa yani xagga kharaabka iyo baaba-a ugu dambeynayso almadiinatu waa madiina yani qaryooyinka islaamka iyo magaalooyinka islaamka midda ugu danbeyso oo kharaabayso waa madiina ayb isnaadkan dacfi baa ku jiro junaadat bnu salmin ayaa isaga markaa dacfi ku jira leanna wuxuu yihi saduuqun lahu aqlaaq isaga marka mutaabaca waxuu u baahan yahay qaala hada xadiidu xasanu qariibu ayb laa nacrifhu ila min xadiidi junaadata can hishaami bni curwata qaala wuxuu yidhi tacajaba moxamed bnu ismaaciil min xadiidi abi hurayra ayuu la yaabay bukhaari xadiidkan abi hurayra waa la yaabay cibaaradan marka hal nusqa ayaa laga sugay inta kalena ma qorayaan mubaarak foorina sharxiisa wuxuu ku yidhi waqacat fii bacdi nusakh qala xadaana alansaariyu qala xadaana macnun qala xadaana malik bnu anas xaa waxadaana qutaybat can malik bni anasi can moxamed bni lmunkadir can jaabirin ana acraabiya nin acraabi abaa reer baadiya baayaca rasuula llahi sal l slam nebiguu la mubaayacooday cala lislaami buu kula mubaayacooday faasaabahu wacakun qandha ayaa qabatay bilmadiinati ku qabatay waa ku daltabyooday waa ku xanuunsaday fa jaa alcaraabiyu reebaadihii waa yimid ilaa rasuulillahi sal l slam ayuu u yimid faqaala wuxuu yidhi aqilnii baycatii baycadayda io fasakh yani heshiiskii aan kula galay inaan ka baxo iyo ogolow iqaalada asalkeeda waxaa la yidhaha qofku markuu intuu wax gato beec galo ee beeci markuu ku laasimo kabacdi inuu yidhaahdo war lacagta iyo celiniyaho alaabtaada anna aan kuu keene yani marka wuxuu leeyahay baycadii iyo ballantii aan hijiradii iyo waxaa kugula gala iga daa iga iga dhaaf fa abaa rasuulu llahi sal l slam nabiga waa diiday uma jaa-ahu waa u yimid faqaala aqilnii baycatii faabaa fakharaja alacraabiyu reebaadihii marka waa iska baxay faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi inama almadiinatu madiina kalkiiri waa buufanaha oo kale wa yani birta marka la dhalaalinayo wasakda iyo laga in laga bixiyo la rabo waa ka dabka lagu shido geedkaa marka oo marka aaryada afuufayo marka oo holaca iyo soo tuurayo birta lagu dhalaaliyo saasoo kale waayo madiina buu yidhi tanfii waxay eriyeysaa khabatahaa wasakdeeda waa iska eriyey wixii wasaqa waa burinaysaa wayansacu waa saafigaroobayaa oo way ceshanaysaa dayibuhaa keeda fiican yacni waxeeda fiicanna waa ceshanaysaa waxa xunna waa iska eriyeysaa marka ninkan hadda waxaa weeyaan dadkii aan madiino laa'iqa u ahayn waayo marka saas darteed marka waa ka waa waa iyadaa iska erisayba qaala wafi lbaabi can abi hurayra marka madiina fadiiladeeda meeshaa marka ku cad qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qala xadaana alansaariyu qala xadaana macnun qala xadaana malikun xa waxadaana qutaybat can maliki can ibni shihaab can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata anahu kana yaquulu wuxuu dhihi jiray low raأytu اdibaa low ra'aytu haddaan arki lahaa aلdibaa'a deerada deerada ugaarta ah tartacu bilmadiinati madiina inay daaqayso maa dacartuhaa ma aanan argagixiyeen oo ma aanan kiciyeen oo ma buriyeen ina rasuula اllahi sal ly slam nebigu waxau qaala wuxuu yidhi maa bayna laabatayha xaraamun madiine labadeeda laab yacnii labadeeda xaro inta u dhaxaysaa waa xaraamun ay xaramun waa xaram marka xaram haddii ay tahay ugaarteeda lama didi karo waa kaana iyada weliba waxay dheer tahay geedaheeda iyo qofka gooynaya ama jafaya haddii la arko in qofkaasi waxa uu haysto alaabta uu qofkii arko in alaabta uu watana uu ka qaato kana celiyo sacd ibn abi waqaas baa wuxuu arkay addoon dad ay leeyihiin oo madiine geed iyo geedaha ka guray markaasuu u tegay maradii uu watay iyo faaskii iyo wixii uu ka qaatay dadkii baa waxay yidhaahdeen wixii hadda soo celiyo nasiib markaasuu wuxuu yidhi shay nebiga isiiyey oo ii xukumay idiin soo celin maayo yidhi markaasuu xadiidkan keena xadiid buu keena qaala wafi lbaabi can sacdin wacabdillaahi bni zayd waanasin waabi ayuuba wazayd bni haabitin waraafic bni khadiij wasahli bni xunayf wajaabirin qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanun saxiix marka maadaama xaram ay tahay madiina in xumaan lagu sameeyo waa khatar walidalika nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi man awaa muxdian man axdatha fiiha xadathan aw awaa muxdihan facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yaqbal اllahu minhu sarfan walaa cadlan ninkii madiine bidco ku sameeyo ama qof dembi galay dhabarka gashto lacnadii alleh iyo midda malaa'igta iyo dadkao dhan dushiisa ha ahaato ilaahayna ka aqbali maayo farad iyo sunno sababta waxay tahay de meeshii diinta aasaaskana u ahayd sunnada nebigana laga faafiyey in diintii wax aan diin ahayn in diin looga dhiga meeshaa dhexdeeda waa jariimo aada u adag waay iyadooysan bidco meelna ku fiicnayn oo imaam maalik baa wuxuu arki jiray ibnu wadaax alqurtubi wuxuu wariyey imaam maalik baa wuxuu maqlay nin mu-adin madiine ka ahaa marka uu addimaayo ayuu marka uu aadaanka kala dhammeeyo ayuu waxyaabo kale ku derderi jiray salaah salaah salaah buu dhihi jiray markaasuu wuxuu yidhi maalik ha la ii keeno waa loo keenay markaasuu yidhi meeshaan rasuulkaa deganaa jiray hortiisaa laga addimi jiray waxaan lama dhihi jirin jooji markaasuu wuxuu yidhi ayaan buu isku dayay inuu joojiyo haddana marka hore wuxuu yidhi khayr un weeyaan wax kale maaha dadkan un cibaadadii aan u kicinayaa markaasuu yidhi markaasuu ku yidhi rasuulkaa joogi jiray mana laga samey jirin aadaanka un ku gaabso sidiibuu ayaan yeelay haddana wuxuu soo kordhiyey marka arrimo kale oo marka uu aadaanka dhammeeyo inuu albaabada iyo dariishadaha gargaraaco magaaladan waa iska yar tahay wuxuu isleeyahay dadka maqashii oo ha soo kacaan waa dadaalay isagu ka tahay markaasaa imaam maalik maxay tahay buu yihi waxaan dadkaan rabaa inaan ku kiciyo war aadaanka hakugu ha kugu filnaado xadiidkan iyou akrinayay marka inaan xadad iyo waxaa loo ogolayn madiine dhexdeeda yacni qofku inuu diin diinta bedelo ayaan markuu iska dhaafay uu joogay nufuustu waxay barata dhib waaye markii dambe haddana wax u bedelay tanaxnux markuu adinka dhammeeyo maanta dhan waa waa tanaxnux buu sameynaya iyo qufac iyo waxbuu iska keenayaan meelaha buu ka qufacayaa markaasaa imaam maalik wuxuu ku lahay suldo madiina isagoo de nin madaxa ma ahayn laakin waa laga dambeeyey markaasuu imaam maalik wuxuu yidhi haddii sidaan aadan joo aadan joojinaynin marka wuxuu yidhi waa waa lagu xabisayaa ama yacni waxbaa lagaa qabanaa markaas haddii kale naga jooji oo naga daa marka aada buu imaam maalik bidcada u necbaa meeshaasna de de bidca meelna munaasab iyadoon ku ahayn haddana meeshaas kaba sii daran banaan ayb qala xadaثna qtaybat can maliki xaa xadaثna اlansariyu qala xadaثna macnum qala xadaثna malik can cmr bni abi camri can anas bni maliki ana rasuula اlahi sal ly slam طalaca lahu أxudu buurtii uxud baa usoo baxday faqala hada jablu kani wuxuu yihi waa buur yuxibuna wanuxibuhu waana jecelyahay annagana waa jecelnahay allahuma ina ibrahima ilaahu ibrahim xarama makata maka ayuu xaram ka dhigay wa inii uxarimu maa bayna laabatayha aniguna madiine labadeeda dhinac ayaan xaram ka dhigayaa qaala hada xadiidun xasanu saxiix qala xadaana qala xadaana alxuseyn bnu xurayth qala xadaana alfadl bnu muusa wahuwa sinaniyu can ciisa bni cubayd wahuwa alkindiyu saduuqun can haylaana bni cabdillahi alcaamiriy layinun rawaa lahu tirmidiyu faqad can abi zurcata ibn cmr bn jrيir can jrيir bn cabdالlahi can الnabiy sal ا l slm qaal in اllaha أwxىa ilaya alla wuxuu ii waxyooday aya haؤulaaءi الثalaaثati saddexdan tii ohoo naزlta aad degtid fahiya daaru hijratika waaye daartii aad u hijroon lahayd waaye almadinata madiina aw اlbaxrayni baxrayn aw qinasriin ama qinasriin madiina iyo baxrayn iyo waa iska macruuf qinasriinna waa magaalo shaam ku taalo xadiidkan marka dacfi baa ku jiro wuxuu haddana khilaafayaa xadiidkii ahaa nebigu inuu ku riyooday maka isagoo joogo in loo waxyooday oo riyo markaa uu ku arkay isagoo u hijrooday meel geeda timir badan leh isaga markaasi dihnigiisa waxaa ku dhacay yamaama yamaama marka mayna noqonina waxaa la amray madiina la amray marka xadiidkan iyo kaas kan dacfi baa ku jiro kaas baa ayaa ka xoog badan ama in la yidhaahda markii hore saddexdaana isaga khiyaar loo siiyey markii dambena waa loo dooray madiina loo dooray waana la amray sidaa in loo jamciyo qال hda xadيiث غريb la نcriفh ilا min xadيiث الفضل بن موسى تfرd bه أbو عmاr qال xdثna محموd بن غyلان qال xdثna الفضل بن موسى qال xdثna هiشhام بن cروة عن صالح بن أbي صالح wa سhayl ayuu la dhashay عن أbيه عن أbي هريرةa أن رsuul الlahi صلى اه عل سلم qاla laa yصبr عlى لأwاء المdينةi madiنة dhibkeeda uma adkaysto وashidatiha adeygeeda أxad qof إlaa kuntu lahu shafيican baan u noqonayaa mid uu ergeeyo ow amase shahiidan mid u marqaati furo yowma alqiyaama qaala hada xadiidun xasanu qariibu min hada اlwajhi qaala wasaalix bnu abi saalix ahuu suhayl bni abi saalix baabun fii fadli makata maka fadligeeda wixii ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaana qutaybatu qaala xadaana leythu can cuqaylin can الzuhriyi can abi salamata can cabdillaahi bni cadiy can cabdillaahi bni cadiy bni xamraa qaala ra-aytu rasuula اllahi sal l slam nabigaan arkay waaqifan isagoo taagan cala alxaswarati xaswarada meesha la yidhaha waa meel maka ku taallo oo asalka xaswaradana meesha taagga ah waa bacaadka yarkaa taagga u ka yahay xaswarana waa loo dabdiyaa xaswarahna waa la yidhaha oo ra-da la shido faqaala wuxuu yidhi wallahi inaki adiga makau fiirinayaa marka wallaahi baan ku dhaartay inaki adiga la khayru ardillaahi ilaahay dhulkiisa ta ugu fiican ugu khayr badan baa tahay wa axabu ardillaahi ilaahay dhulkiisa ta loogu jacayl badan yahay ilallahi ilaahay agtiisaa tahay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa maka iyo madiina inay maka fadli badan tahay leanna nebiga waa idlaaqay dhulka ilaahay midda ugu khayr badan baa tahay xoogaa marka de adiladu saanay u xoog badan tahay bacdi ahlilcilmi oo iyagu madiine inay fadli badan tahay ku tegay baa jiro laakiin ma xoog badna adiladeeda ayb walowlaa anii ukrijtu haddii lala yahay in la iga saaray minkii xaggaaga in la igaga saaray haddii lala yahay maa kharajtu ma aanan baxeen qaala hada xadiidun xasanu صaxiix waqad rawaahu yunusu can الzuhriyi naxwhu wrawaahu mxamed bnu cmri can abi salamata can abi hurayrata can الnabiy sal l slm musnad abi hureyru ka dhigay marka moxamed bnu camr bni calqama sheekha xadiidku abu salamo marka zuhri iyo moxamed bnu camr baa ka kala warinayeen zuhri wuxuu ka dhigay min xadiidi cabdillahi bni cadiy bni xamraa moxamed bnu cmarna wuxuu ka dhigay min xadiidi abi hureyra can abi salama can abi hureyra buu yihi xadiiث الزhriyi can abi slmta can cabdالlahi bni cadiy bni xmraa cindii aصxu imaamu tirmidi kan buu صaxiix yeelay sababtana waxay tahay lأna الزhriya axfadu minhu waa ka xifdi badan yihi wawhq waana ka hiqanimo badan yihi qala xadaثna mxamed bn muسى الbصriyu wahuwa الxarashiyu layin qala xadaثna الfudayl bn sulayman can cabd الlahi bni cثman wahuwa صaduq cabd لlahi bn cثman bni xufayn qala xadaثna سacيid بن jubayr وabu طufayl can iبni cabaas qala qala rasuulu الlahi sal ly slam limakata ma aطyabaki alla udug badnidaa yani shayءun cadiimu ayaa aطyabaki ku udug badnaysiiyeyo min beledin beled ahaan waaxabaki ma axabaki alla yacni ilaya yani maxaa la ii kaa jacayl badnaysiiyey alla yacni mid la jecel yahay ilaya ani agtayda laga jecel yahay yaad yacni ahaatay waa tacajubaa kulluhu walowlaa ana qowmii qowmkaygu akhrajuunii haddaynan iga bixin lahayn minka xaggaaga maa sakantu hayraki adiga hayrkaa ma aanan degeynba qala hada xadiidu xasanu saxiixun gariibun min hada lwajhi qaala baabun fii fadli lcarab carab fadligeeda wuxuu ku yimid caddayntiisii uu baab yahay qala xadaثna mxamed bn yaxya lasdiyu وaxmed bn maniic wغayru waaxidi qaluu xadaثna abu badrin shujaac bn اlwaliid can qaabuus bni abi dabyaan isaga marka dacfi baa ninkan ku jiro can abihi abihi abu dabyaan xuseyn bnu jundub waa hiqat can salmana qaala qaala lii rasuulu اlahi sal ly slam ya salmaanu salmaanow laa tubqidnii ha ii caroonin fatufaariqa diinaka diintaada markaa aada faaruqdo haddaad ii carooto diintii baad ka baxaysaa qultu waxaan idhi yaa rasuula allah kayfa ubqiduka seen kugu caroonayaa wabika hadaani illaahu alla adou igu kaa hanuuniyey qaala wuxuu yidhi tubqidu lcaraba carabtaad nacaysaa fatubqidunii anaad ayaad inacaysaa markaas ayb xadiidkan marka waa daciif oo waxaa ku jiro qaabuusu bnu abi dabyaan oo isaga dacfi oo ku jiro qaala iyadoo saa tahay ba wadana tirmidi wuxuu yidhi hada xadiidun xasanun gariibun laa nacrifhu ila min xadiidi abi badrin shujaac bni اlwaliid qaala wasamictu moxamed bna ismaaciil yaquulu abu dabyaan lam yudrik salmaan cilo labaad oo ay tanna abu dabyaan salmaan ma soo gaarin maata salmaanu qabla caliyin salmaan alfarisi cali ka hor bau dhintay ninkanna cali sooma gaarin waa macna qaala xadaanaa cbd بن حmaydi qala xadaثna mحamed بن bshri الcabdiyu qala xadaثna cbdالlahi بn cabdالlahi بn الأswad can xusayn bni cmar ninkan markaa xusayn bn cmar alaxmasiy matrukun rawaa lahu tirmidiyu faqط can mkhariq bn cabdالlahi can طaariq bni شhihaab can cثmaan bni cafan qala qala rasuulu الlahi sl ly slm man gasha اlcaraba carab qofkii khiyaano lam ydkl fii shafaacatii shafaacadeyda ma gelaayo walam tanlhu mawadatii kalgacaylkaygana ma gaarayso xadiidkan isagana waa daciif oo ninkaa matruuga ah baa ku jira weliba aad buu daciif u yahay qaala hada xadiidun gariibun laa nacrifhu ila min xadiidi xuseyn bni cumar alaxmasiy can mukhaariq walaysa xusaynun cinda ahli اlxadiidi bidaka alqawiyi saa uma xoog badna qala xadaثna yaxya bnu muusa qala xadaثna sulayman bnu xarbin qala xadaثna mxamed bn abi razin can umihi qalat kanat um اlxariiri idaa maata axadu min alcarab waxay ahayd haweeneyda haddii nin carabta ka mida ou dhinto ishtadda calayha waawaa ku darnaanaysay arrintaa arrin adag ay ku noqonaysay korkeeda faqiila lahaa waxaa lagu yidhi inaa naraaki waan ku arkaynaa idaa maata rajulun qof hadduu dhinto min alcarabi ka mida ishtadda calayki in arrintaa ay kugu adkaanayso qaalat samictu mawlaaya baan waxaan ka maqlay yaquulu isagoo dhahaya qaala rasuulu llahi sal ly slama min iqtiraabi saacati saacadda soo dhowaanshaheeda waxaa ka mid a halaaku lcarabi carab halaageeda oo carabtii halaageeda saacaddaa imaanaysa isagana marka waa daciif oo lijahaalati umu muxamed ibn abi raziin iyo umulxariir labadaba jahaalaha ku sugan qaala moxamed bnu abi raziin wamowlaaha طalxat bnu malik qala hada xadiidu gariibu la nacrifu ila min xadiidi sulaymaan bni xarbin qala xadaثna mxamed bn yaxya lasdiyu qala xadaثna xajaaj bnu mxamed can ibni jurayji qala ahbaranii abu zubayr anahu samica jaabira bna cabdillaahi yaqulu xadaثatnii umu shariik ana rasuula اllahi sal ly slama qaala layafiranna annaasu layafiranna annaasu dadku waxay ka carari doonaan min addajaali xataa yalxaquu biljibaal ilaa ay buuraha haleelaan qaalat umu shariik yaa rasuula allah fa ayna alcarabu yowmaidin carab maalintaa xaggay jirtaa qaala hum qaliilun waa yaryihiin maalintaas carab aad bay u yaryihiin muslim baa xadiidkan soo saaray qaala hada xadiidun xasanun saxiixun gariib marka yaraanta carab yaa waxay min calaamaati saaca ka mid ah macnaha meesha hadda marka iyaga calaamaatu saacana de sharta iyo fasaadka unbaa bato taa marka inay sharta iyo fasaadka sii badinayso unba meelahaas oo kale ayuu ka istimbaadayaa qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariibu qala xadaثna bshر bnu mعaad alcaqadiyu wahuwa صaduq qala xadaثna yaزid bnu zuray can saciidi can abi carubata can qataadata can اlxasan can samurata bni jundubin ana rasuula اlahi sal ly slm qaala saamu wlaadi nuux nuux ilmihiisa saam abulcarabi carab oo aabaheed wayaafithu aburuum ruumna yaafith ayaa dhalay waxaamu abulxabash xaamna abulxabash xabashada aabaheed waay qaala hada xadiidu xasan wayuqaalu yaafith wayaafith yaafath wayaafithu wayafath soo marnay hadda kahor soo marnay xadiidtan badanaa fii fadli اlcarab hadda uu ku keenay dacfi baa ku jiro haddana waxaad uun axaadiid saxiixa jirto oo in allaha stafaa bani kinaana iyo ilaahay reer bani kinaana u doortay reer bani kinaana waa carabtii axaadiid baa ansaxday laakiin kuwan badankood dacfi baa ku jira ayb xaafid alciraaqi laftiisa waxaan filayaa waxba u alifay oo carabta fadaaisheeda iyo wax ku tacalluqo qaala baabun fi fadli اlcajam cajamta fadligeeda qaala xadaثna sufyaan bnu wakiic qaala xadaثna yaxya bnu aadam can abi bakr bni cayaash qaala xadaثna salix bnu abi salix mawla cmr bni xurayth qaala samictu abaa hurayrata yaqulu dukirat اlacaajimu cinda الnabiy sal l slam acaajimta nebiga agtoodaa lagu sheegay faqaala agtiisaa lagu sheegay faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yihi laana la-ana aniga bihim iyaga ow bibacdihim ama qaarkood ow haqu mid ku kalsoonaan badan baan ahay minii aniga xaggayga loogu kalsooni badan yahay baan ahay bikum idinka looga kalsooni badan yahay ow bibacdikum ama qaarkiin yani ow haqu minii waxuu ka wadaa rajada aan marka yani iyo kalsoonida aan ku qabo cajamta idinka qaarkiin waan uga kalsoonaan badana saasoo kale ka dhigan tahay ayb xadiidka marka isnaadkiisa de saalix bnu abi saalix mawla camr bni xurayf baa ku jiro dacfi baana marka ku jiro qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi abi bakr bni cayaash wasalixu hada yuqaalu lahu saalix bnu mihraan mawla camr bni xurayf qala xadaثna cli bn xujri wahuwa sacdiyu qala xadaثna cabdالlahi bn jacfar qala xadaثanii hawr bnu زaydi الdiiliyu can abi اlغayث can abi hurayrata qaal kunaa cinda الnabiy cinda rasuuli الlahi sal اه l slm xiina unzilat suuraة اljumuca nabiga agtiisa aan ahayn markii suuraة اljumuca nabiga lagu soo dejiyey fatalaahaa waa akriyay falamaa balaqa markay gaartay markuu gaaray waaaakhariina minhm lama yalxaquu bihim qaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah man haa-ulaa'i waa ayo kuwan aladiina lam yalxaquu bina aan welina soo gaarin falam yukalimhu lama hadlin qaala wasalmaanu alfarisiyu fiina salmaanna waa nagu dhex jiraa qaala fawadaca rasuulu llahi sal l slam yadahu calaa salmaan nebiga gacantiisa ayuu salmaan saaray faqaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay low kaana aliimaanu iimaanku hadduu ahaado bihuraya ururta xidigaha kore ururta latanaawalahu rijaalun rag ayaa gaari lahaa min haa-ulaa'i kuwan ka mid ah rag baa gaari lahaayo kuwan ka mid ah dadkii reer faris oo nebiga rumeeyey oo diinta rumeeyey kuwoodii wanaagsanaa baa laga wadaa ee waxaan majuusta ama yacnii majuus xukunkeeda raadinaya laga hadli maayo qaala hada xadiidu xasanu waqad ruwiya min gayri wajhin can abi hurayrata can الnabiy sal l slama waabulgayf ismhu salim mawla cabdillaahi bni muiic madiniyun abulgeyfka intaa hal nusqaa marka sugtay hadalkan dambe hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed